هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن يا نصر أجدادي هللن نودي بأمجادي هللن يا نصر أجدادي هللن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dowlado ay ka mid tahay xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheeg siiyaan maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan wafdi ka socda wilaayada baay ayaa booqday deegaano hoostaga ah degmooyinka baydhabo iyo buur hakabo iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ah ee deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuuh ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay ayaa lala eegtay maleeshiyaadka riddada ah ee nisa kuwaasi oo ku jiray roondo waxaana jira khasaaro soo gaaray cadowga dhanka ah gobolka laamuuh ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah ku burburiyeen xarunta safaricom ee magaalada mangaay ee gobolka laamuuh ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya safaricom waa xarun isgaarsiin oo ay leedahay dowladda saliibiyadda kenya dowlado ay ka mid tahay xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheeg siiyaan maamul goboleedka gaala raac ah ee somalilan marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya maalin kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda kayaanka sahayuuniga ah uu booqasho rasmi ah ku yimid dalka soomaaliya isagoo ay weheliyaan ciidamo iyo diyaarado dagaal ayay soo baxayaan warar sheegaya in dowlado hor leh ay aqoonsi siin doonaan maamulka isku magacaabay somalilan mas-uul amerikaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga ee yuhuudda u fidisay maamulka somalilan uu la jaanqaadayo masaalixda amniga ee maraykanku ka leeyahay geeska afrika iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada senator ter cruz oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa tallaabada ay qaaday yuhuudda ku sifeeyey mid hore loo qaaday isagoo ugu baaqay maamulka trump inuu il gaar ah ku eego maamulka riddada somalilan dhinac kale ilaa saddex dowladood ayaa la saadaalinayaa inay aqoonsi buuxda siiyaan maamulka shaadolo dirirka somalilan mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ku sugan mandiqada geeska afrika ayaa u sheegay wakaalada wararka royters in dhowr dowladood ay qaadan doonaan mowqif la mid ah midka yuhuudda ayna aqoonsan doonaan somalilan dowladaha la filayo inay maamulka hargeysa u aqoonsadaan dowlad madax bannaan waxaa ka mid ah dowladda xabshida etoobiya hindiya iyo imaaraadka carabta inkastoo hindiya ay beenisay inay isku diyaarinayso ictiraafka maamulka somalilan haddana falanqeeyayaal ayaa aaminsan in hindiya ay aqoonsan doonto maamulka somalilan iyadoo la lolamaysa dowladda shiinaha maadaama ay isku hayaan dhaqaalaha geeska afrika dhammaan dowladaha la tuhunsan yahay inay aqoonsan doonaan maamulka somalilan ayaa ka aamusay tallaabadii uu qaaday maamulka yuhuudda mahadsanid marwaan wafdi ka socda wilaayada baay ayaa booqday deegaano hoostaga ah degmooyinka baydhabo iyo buur hakabo iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay muddooyinkii lasoo dhaafayna waday socdaal iyo kormeer isugu jira qiimeen iyo indheendheen iyo ukuurgelidda xaaladaha guud deegaanada ay wilaayadu maamusho socdaalkan ayaa ujeedkiisu ahaa xoojinta xidhiidhka maamulka iyo bulshada dhegaysiga baahiyaha jira iyo gaarsiinta adeegyo aasaasi ah oo bulshada racyada u ah maamulka wilaayada islaamigaha ee baay ay u baahan yihiin kadib markii wafdigan uu ka soo gudbay deegaanada hoosaga magaalooyinka diinsoor iyo ufurow markan waxa ay gaareen deegaanada hoosaga magaalooyinka baydhaba iyo buurakaba si gaara waxay booqashadooda diiradda u saartay deegaanada bisiqacadde sigle iidaale iyo magaalada darandoole intaas ka horna wafdigu waxa uu howlala mid ah howlihii ay ka soo fuliyeen deegaanadaas ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada hoosega labadaasi degmo intii ay ku sugnaayeen degmada buuraakaba waxay wafdiga ay kulamo gaare la qaateen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanada hoosega buurakaba culimmada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulamadaas ayaa si la mid ah kuwii ka horeeyey wuxuu wafdiga uu ku ogaaday arrimo badan kuwaasoo si gaara diiradda u saarayay waxbarashada caafimaadka roobyarida iyo xaaladda guud ee dadweynaha waxaa ugu horeyn warbixin ku aadan kulamadaas idaacadda islaamiga andalus siiyey kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isaaq isagoo ka sheekeeyey nuxurka waxyaabihii lagu gorfeeyey kulanka aragtiyada bulshada iyo siday u arkaan dowrka wafdiga iyo maamulka wilaayada oo ay martigeliyeen iyo madaxna booqday walaayada islaamiga baay gudigayaha soobidi degmada buurhakaba deegaanka biscadda yahnay boogati in badan muslimiinta ad maamulaasa inayo waraysato xog waraysi bajari wales waraysi waraysi kubacda ilaahayba kama hasan eed eed bahla hanna waayan intii oonay tale hadirtin mayna tan mas-uuliyiinta hadiraan jazaakum allahu khayran lana walaayada islaamiga baay iyo hogaaligeen oo jacfar jazaakum allahu khayran balena si juhdigiyoonhay ee dadka shacabka iyo mas-uulka eyin iyo nkuwargaban geeke man kasto maclimiin haatoy ugaasiin haaden ganacsata haatoy xataa dadwaayaliin ahaadee waxgarad haadoy ummato muslimiinta dhan kulli dhan wal waraysidi wali xogana gudigaba handhiibni waliyaho siiyo yoonahay cilad yoonahay isgafi nidaaman jaran bawarka handhiibni maylana jazaakum allahu khayran siiyo hataa nin ninka kuwan eedeedan kama hasanyin tan kaleed walaalihii maktabka caafimaadka jazaakum allahu khayran dhana yoona daawo iyo baninsheenen dadka muslimiinta dawbaa islaanaa lishaani muslimiinta la siyaay yoona maylaynin jazaakum allahu khayran intii hadhiibdi bedeli khayrga wallaha sii sidoo kale waxgaradka degmada buurhakaba ayaa muujiyey mowqifkooda ku aadan garab istaagga jihaadka iyagoo adkeeyey midnimada iyo wadajirka bulshada noo ah beele reereelayeenna ma ilaahay karaji doongne walaha taliko oo waadaw oo lileya dhibki ii miilosaylig sheegaw ma ilaahay karajeane inti ilaahay noo guulsi uma madaaskabacdijay unun kaashino mujaahidiinta kaalano waliibe tabaree istidaaciuna aboodno jihaadka ka qiibgalno meeloonsada hata gaaladadan kalebaasa buurhakabo si meelosay diinsoor may fadaaniho bilaahay karaalnagda unoo beesha reer eelay enno arrintaasay iidan ka qiib gaadano jihaadka kaka qiib gaadano naf iyo maalba meel elmeelile fadaw muslimiinta mujaahidiinta diyaaraan leenna ka garab galaana baririidiye hoobnana ara baaliyaatinna buurhakabila dhawa diyaar hanagdana ar diyaara enna rijaalan wanisaan ya diyaarka enna langhata ilaahay ka baraka riid maraw majara taas insha allahu tacaala mujaahidiinta saasana ogaada soo bilaahay karaal nagada dhanka kale wafdiga ayaa deegaanada kale ah bisiqacde sigle dalandoole iyo iidale waxay gaarsiiyeen adeega caafimaad kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan boqolaal qof waxa ay heleen baaritaano caafimaad waxaana la siiyey daawooyin iyo talooyin caafimaad oo muhiim ah magaca xasan ibraahim tuulada bascadda waa deegaankayga mujaahidka oo daawada noo keenay oo muslimiintaahna kor allah ka dhigay gaalkana hoos allah maraya intiiba mujaahidka soo horjeegdoo dhanna cagta ka hoos allah maraya mujaahidka kor allah ka yeela caafimaadkuna ununkuna allah noo oo uyag ay noo keenaan allah noo daaweeyey cabdiraxmaan maxamed caliyaa dhayeerha jirinaay gadeegaanka dalandooli roogo markan kaadida iyo hirinayti ee dhakhaatiir walaayada islaamiga hadirtiyanin koyti walna qaabili daawila isii farxadayna alxamdulilah geeka eeda an sarayta ilaahay adaawada noo jibiye caafimaad khayr qaban unuun ilaahayna sii iyo barwaaqo iyo bashar ano magacayl araw maxamed bare aadan wayba roogna deegaanka sigla gobolka ambay gaar ahaan degmada buurhakabe walaayada islaamku may baan henshaan tahay daawo tayo leh oo maasha allah yaan henshaantii waybaan kama hadnagaane intii khabraddan iyo hakushagayta ilaahay habarakhay anoo magaaga ilaraag u reeyay ciidansa malilaahi dadka ku noolay degmada buuraka geesiya deegaankana saglay ciidan maxaa sinyin hana boogada daayo tayal injana inkastoo meelo meel gees aata bukaanshana badanyi isbitaalaana ku jart ciidan maxaa sinyin way balanaha gacan fuura ka dhawaada ilaahay sin barakay gaala la jibi mujaahidiinta kordhal ku yeela socdaalka wafdigan ee deegaanada hoosaga degmooyinka baydhabo iyo buurakaba waxa uu muujinayaa dadaalka joogtada ah ee maamulka wilaayada baayo ugu jiro la socodka xaaladaha dhabta ah ee bulshada xoojinta wada shaqaynta iyo adeegyada asaasiga ah oo la gaarsiinayo dadka danyarta aad baad u mahadsantahay bashiir ugu dambeyntii mas-uuliyiinta maktabka daacwada wilaayada hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ah ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya wafdi uu hogaaminayay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo maray deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan uu maktabka ku soo maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa loogu magacdaray nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan shicaarkeeduna uu yahay alqur'aanu xujatun laka aw calayka qeybaha ardayda ee ka faa'iidaystay ragga iyo dumarka ayaa tiro ahaan waxay gaarayeen siddeed boqol iyo siddeetan oo ka mid ahaa ardayda ka socotay madaarista qur'aanka qeybaha maraakiisda macaahidda iyo sidoo kale mucalimiinta wax ka dhiga madaaristaas wafdiga ayaa madaarista qur'aanka su-aalo ku weydiinayay ardada wax ka dhigata kuwaas oo lagu imtixaanayay qur'aanka iyo funuuntiisa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعون intaas kadib wafdiga ayaa kulamo gaargaar ah waxa uu la qaatay qeybaha bulshada deegaanka kaas oo uu kala hadlay sidii waalidiinta ay u xoojin lahaayeen dardargelinta barashada diinta islaamka maasha allah xamladan aad bay u fiican tahay baraarujin fiicanana siisay sababtoo waxaawaa in waxaan ogaanay in nala daba joogo waxaan hayno in nala baarayo baan ogaanay wallaahi imtixaanaad baan laga qaada ilmaha anagoo wili xataa dugsiyo waa nala imaa anagoo iskanaa joogno waxaan allaha dugsihaye gurdigaada keenso waxaan keensannay waxaan la ogaaday in yacnii waxbarashadana heerkay taagan tahay annaga iyo guddiyeen iyo dadka dhan maktabkana waa ogaaday meeshaan taagannahay walilahi alxamdun waan ku waanu ku mahadinaynaa alxamdulilah annagoo ah gabdhihii daaciyaadka deegaanka show waxaa nagala la hadlay qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin aqwaalu salaf iyo zaadu daaciyata ila allah alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan annaga si aad ayaan ugu faa'iidaysanay ayagana ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaal mariyo annagana waxaan u taagannahay inaan dacwadaas sii laba laabno markii horeba waa wadnay mar haddana aan sii laba jibaarno ilaahay subxaana wa tacaala annagana ilaahay hanaga dhiga kuwo qaato ku dhaqmo alayhi wasalam maalmahan waxaa ka socday degmada show tafaqud oo diinta iyo qur'aanka lagu tafaqudaya ee qur'aanka barashadiisa ama xifdintiisa ama qoryaalkiisa nooc kastooy tahay qur'aanka ayaa ayaantan tartan ah lagu jiray dad wafdi e oo maktabu dacwa ka tirsan ee noo yimid ayaa noo joogay oo aan ayaantan soo dhoweynay ee dugsiyada imtixaanaadka qaadayay way mahadsan yihiin jazaahum ullahu khayran waxaana codsanaynaa inay marar badan nagu soo nonoqdaan oo intaas ay nooga ekeynin marar badan ay nagu soo celceliyaan ayaan mataqaanaa codsanaynaa si diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay kor looga qaado barashadiisa tacliintiisa iyo xifdintiisa iyo kulli wax kasta oo barashadiisa si kor looga qaado daraaddeed ayaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ugu dambayntiina xamladan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu kobcin ku waday sare u qaadista barashada cilmiga mahadsanid rabbaani guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu